bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka ugu daroon caaweerada muqdisho idiin hayo waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigtay qayb cusub oo gargaarka degdega loogu talagalay taasi oo lagu soo kordhiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho wasaaradda qorshaynta iyo xidhiirhka caalamiga ee soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay qorshaha qaran ee dalka oo ay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ku qabatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweyne ku-xigeenka jubbalandna waxa uu ganacsatada ka soo jeeda jubbooyinka ugu baaqay inay maalgashadaan magaalada kismaayo maadaama ammaanka magaalada la xaqiijiyey xilli uu dhagax dhigay xarun cusub guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa maanta kulan ku saabsan waxuu qabashada waxkaqabashada biyari ka jirta gobolkaasi la yeeshay hay-adaha gargaarka ah ciidamada ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeedna waxaa magaalada baydhabo ay ka sameeyeen howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoo howlgalkaasi lagu soo qabtay tiradada oo la xidhiirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyada kooxda ugus intaasii qaartina dhegaysanaysaay waa qodobadii wararkayga ugu doora korona waa habeennimo khamiista tobanka bisha maaj sannadda labada kun lix iyo tobanka u diyaar garooba warkaasi oo dhammaystiran aanu kollow idin ambaqaado insha allah wasaaradda caafimaadka ayaa maanta dhagax dhigtay qayb cusub oo gargaarka degdega loogu talagalay taasi oo lagu soo kordhiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho leyla cadceed cusmaan ayaa warkaan inoo faahfaahinaysa wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya axaawo xasan maxamed oo dhagax dhigtay qeybta gargaarka degdega ah ee lagu soo kordhiyay cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa agaasimaha cisbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf uga warbixiyey adeega lagu qabanayo qeybta cusub iyo baahida loo qabo waqhtigani meeshaan waxaan rabnaa inaan ka sameyno qeyb noo noqoto imagin oo weyn markee baaxadda waxay la eg tahay toddobaatan ilaa afartan mitir ay u dhigan tahay haddii loo dhigana ay noqonayso laba kun iyo siddeed boqol mitir square dhismo aada u weyn waaye oo isbitaalku wax tari doono qayb kalena laga dhigi doono intensive care unit oo ah xaaladda degdegta ah bukaanada la dhigi doono meesha ay noqonayso isbitaalka qaybo uu u baahnaay oo uusan haysanin waaye oo maanta ku soo saa'idaya isbitaalka qaybadiisa iyo waxtarka iyo waxgalka isbitaalkana kor u qaadayso waa ku mahadsan yihiin wasiiradda marwaxaawo iyo wasiir cismaan daalo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya xaawo xasan maxamed ayaa xustay in qaybta gargaarka degdega ah ee lagu soo biiriyey cisbitaalka madiina lagu fulin doono adeegyo caafimaad oo horey uga jiray cisbitaalka muhiimna u ah bulshada usoo adeeg doonata ee dhinaca caafimaadka barakaatu waxaan maanta halkan u imaanay inaan dhigno dhagax dhig loogu talagalay qayb kale ee lagu soo kordhiyo isbitaal madiina oo runtii sida uu agaasimaha sheegay baahi weyn loo qabo qaybtaasoo noqonaysa qaybta dadka gargaarka degdega u baahan lagu xanaaneeyo meeshii imajinkii ahayd meeshii seexan lahaayeen gadaala oo iyada qayb kale ah iyo meeshii shaqaalaha ay ku shaqayn lahaayeen iyo dadkii sugayey inay adeegaas caafimaadka helaan meelaha fariisan lahaayeen marka waa waa barnaamij aad u weyn runtii wax badanna isbitaalka ka bedeli doona adeeg fiicanna isbitaalka kusoo kordhin doona dadkay u baahnaayeen waxaa ka soo shaqeeyey oo barnaamijkan lacagihiisii maalgelintiisa bixiyey hay-adda maxamed bin rashiid duum waxaana waxaana runtii noo keenay organizationkan kale oo runtii organization soomaali ah ayaa barnaamijkan halkan ka fulinaya runtii waxaan isleeyahay isbitaalka madiino waa isbitaalkii ka soo shaqeeyey waddanka waktigii dagaalada ilaa iyo hadeertaan adeega caafimaadka bulshada soomaaliyeed u shaqaynayay waa meesha bulshada soomaliyeed markay ku dhacaan ay u soo ordayaan markastay adeega caafimaadka helaan kuwa danyarta ahna runtii aad iyo aad loogu soo dhaweeyey waxaa looga u baahan yihiin loo qabo cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah cisbitaalada adeegyada muhiimka u haya bulshada
wasaaradda qorshaynta iyo xidhiirhka caalamiga ee soomaaliya ayaa kulan looga hadlayo qorshaha qaran ee dalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug waxa ay ku qabatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyaha raadiyo muqdisho uga soo warma gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed
kulanka oo qayb ka ahaa kulamo looga hadlayay qorshaynta qaran ee dalka oo ay garwadeen ka tahay wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga xidhiirka caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada gaalka iyo xarunta gobolka muduga kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedka cusub ee galmudug iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan horey uga soo qabtay dowlad goboleedkii hore ee galmudug iyo xubno matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta galmudug injineer cabdiraxmaan maxamed cismaan sayruuq waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ujeeddada kulanka qorshaha waa uu naga maqnaa dhowr iyo labaatankii sano la soo dhaafay waa uu naga maqnaa dadaal badan soomaaliya oo soo kabanaysa oo maalinba u samaysmayaan oo aan isla ognahay oo annagu aan ka midnahay haddaan galmudug nahay oo madaxdii hore oo galmudug ay nala fadhiyaan haddana galmudug cusub marka waxaa loo baahanyaa qorshe inaan samayno qorshaha la samaynayo wuxuu nagala dhexeeyaa dowlad goboleedyada ka samaysan soomaaliya wuu nagala dhexeeyaa macnaheedu waxaa waye qorshaynta qaranka oo ay hormood ka tahay wasaaradda qorshaynta qaranka iyo niman expertisa ama khubaro ah baa waxaa rabaa inay dejiyaan saddexda sano soo socota toddobiyo tobanka siddeed tobanka sagaaliyo tobanka qorshihii ugu horreeyey oo burburkii soomaaliya dabadeed la la sameeyo waa kii ugu horreeyey waxaa la yidhi marka awal hal dowlad baan ahayn lakin hadda dowlad goboleedyaa samaysan dowlad goboleedyadu marka waa inay wax ku yeeshaan qorshaha qaranka
gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdirashiid xaashi cabtan oo isna kulanka ka hadlay ayaa xusay in ay lagama maarmaan tahay in meel layskala dhigo qorshaha horumarineed ee dalka islamarkaana ka maamul gobol ahaan ay soo dhoweynayaan ka hadalka qorshaynta horumarinta dalka annaga haddaan nahay dowlad goboleedka galmudug waxaa boosishinka noogu jira oo wax noo qorsheenayo oo inoo jaangoonayo xagga shaqada xagga shaqaalaha qaabka macnaha la isugu jaangoon lahay miisaaniyadda isticmaalka waxaasoo dhan waxa waa wasaaraddan wey marka wasaaradda xaq bay u leedahay inay ka timaado gobolka bulshadii ku dhaqnaada ay la kulanto oo darasto oo qiimayso baahida ka jira sida loogu qabo in lasoo gaarsiiyo lasoo gaarsiiyo qorshayntii qaran oo loo yaqaano national plan sidii loo hirgelin lahaa min degmo min tuulo kabacdina loo asixi lahaa arrintaas runtii aad baan usoo dhaweynaynaa kulanka ayaa intuu socday waxaa afkaarahooda ku aadan qorshaha horumarineed ee dalka ka soo jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii hore ee baarlamanka galmudug xasan maxamuud hayl madaxweyne ku-xigeenkii hore ee galmudug cabdisaman nuur guuleed iyo xubno iyaguna matalayey qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug waxaana dhammaantood ay si isku mid a u sheegeen in ay lagama maarmaan tahay ka hadalka iyo meel isla dhigidda qorshaha horumarineed ee dalka taasoo ay ku tilmaamay inay tahay horumarka midda keliya ee dalku ku gaari karo maadaama wax walba aysan qorsha la-aan socon karin cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbalandna waxa uu ganacsatada ka soo jeeda jubbooyinka ugu baaqay inay maalgashadaan magaalada kismaayo maadaama ammaanka magaalada la xaqiijiyey xilli maanta uu dhagax dhigay xarun cusub aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan kismaayo inaga soo diray madaxweyne ku-xigeenka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa maantay dhagax dhigay xarunta warshada qalabka dhismaha ee jubbaland isagoona markaasi ku bogaadiyey ganacsatada in dalkooda ay maalgashadaan sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa kormeer ku tegay goobo loogu talagalay in ay markaasi ku shaqeeyaan warshadaha jubbaland isagoona ugu baaqay ganacsatada iyo dadka qurbajoogta ahi in ay deegaanadooda ay maalgashtaan si loo horumariyo dalka oo dhan madaxweyne ku-xigeenka ayaa ugu deeqay ganacsatada maalgashiga samaynaysa dhuldhan saddex kilomitir oo squeera kaas oo loogu talagalay in ay maalgashadaan dhulkaasi ganacsatada waa kan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo ka hadlaya arrimahaasi xilli uu markaa kormeer ku sameynayay qaar ka mid a warshado ku yaala duleedka magaalada kismaayo
dhammaan waa salaamiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabadan maanta aan ugu tala galnay waddo dheerkaan furno dhagax dhigidda warshadda qalabka dhismaha ee jubbaland ee magaalada kismaayo waan dhagax dhignay ganacsatada hawshaa wadan waan u hambalyaynaynaa waana soo dhawaynaynaa barnaamijkaas kama imaanin dal walba wuxuu wejigiisa yeeshaa hogaamiyihiisa wuxuu wejigiisa yeeshaa hogaamiyihiisa annagu annagoo tusaale qaadanayno madaxweynaha dowladda jubbaland oo runtii dhiirigelinta horumarinta dhinac walba leh haddii warshadaha tahay beeraha xoolaha kalluumaysiga mar walba nagu baraarujiyey in la hormariyo talooyinkiisa ka mid ahayeen iyo go'aanka dowlad goboleedka jubbaland in dhulkan ku fadhiyo saddexdii kilomitir loo asteeyo warshadaha horumarinta ah ayadoo la waafaji doono naqshadda deegaanka
gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa kulan la yeeshay he-adaha gargaarka ka shaqeeya waxaana uu kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa biyari ka jirta gobolkaasi afhayeenka gobolka hiiraan xasan kaafi maxamed ibraahim ayaa raadiyo muqdisho u faahfaahiyey kulanka uu gudoomiyaha gobolka hiiraan la qaatay hay-adaha samafalka
walaal maanta waxaa dhacay kulan muxuu ahaa maamulka gobolka hiiraan iyo ay wada qaateen hay-adaha oo muxuu ahaa gargaarka ee gobolkan hiiraan ka howlgala kuwooda maxalliga iyo kuwa internationalka intaba kulanku wuxuu ku saabsanaa walaal sida aad la socota magaalada galmudug iyo guud ahaan gobolka hiiraan waxaa baryihii dambe ka jiray muxuu ahaa biyo la-aan ay keeneen abaaraha muxuu ahaa roob la-aanta iyo abaaraha ka jira gobolka hiiraan marka hay-adaha iyo maamulku waxay isla soo qaadeen sidii dadkaas ku dhaqan degmada beledweyne ee aan awoodin inay biyo nadiifa helaan ama biyo caadi oo muxuu ahaa biyo dhaamin waxaana la isla gartay in daaq loo jeediyo beesha caalamka iyo dawladda soomaaliya si dadka biyo la-aanta ay haysay faraha badan biyo waa garta marka mas-uuliyiinta ka qayb gashay ee hay-adaha ka socday maxaad inooga sheegi kartaa walaa hay-ado fara badan ay ahaayeen oo ilaa toban iyo labo ka badan
ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeedna waxa ay howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeyeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyadoo howlgalkaasina lagu soo qabtay tiro lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan baydhabo kasoo diray howlgalka lagu xaqiijinaya ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana laga sameeyey qaar ka mida geerishada ku yaala magaalada baydhabo ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiista nabad sugidda iyo ciidanka niisa waxaana howlgalku ay ka sameeyeen dhowr geerish oo ku yaala magaalada baydhabo waxaana ciidanku ay baarayeen geerishada guryaha iyo gaadiidka waxaana intii howlgalku socday lagu soo qoqoobtay dad looga shakiisanaya inay gacansaar la lahaayeen al-shabaab islamarkaana ka dambeeyey qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay howlgalka ayaa waxa uu socday ilaa iyo xalay waxaana lagu soo qobqabtay dadyow aada u fara badan mid ka mid ah saraakiisha ciidanka oo howlgalka samaynayay ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u faahfaahiyey howlgalladaasi iyo dadka ay kusoo qabteen howlgalladu waxaa ku saabsanaayeen sidii loo fogeyn lahaa nimanka nabaddiidka ah oo dhibaatooyinka faraha badan le dadweynaha ku haya marka alxamdulilahi howlgal ballaaran baa la qaaday oo dhan walba ah kolley deegaamada oo hadda yani meel kale fog lama aadin deegaamada nagu hareeraysan oo nagu dhow marka intina waa lagu guulaystay wax dhibaateena hadda dadkuma soo gaarin
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay qabatay nin qabyar ku ahaa samaynta hubka kiimikada kaa oo ka tirsanaa kooxda daacish ee ka dagaalanta dalalka syriya iyo ciraaqa militariga maraykanka waxa ay sheegeen in ninkan ay qabteen uu u qaabishanaa kooxda daacisha samaynta iyo farsamaynta arrimaha nucleerka oo qabiir uu ku ahaa waxaa lagu magacaabaa ninkan ay ciidamada militariga maraykanku qabteen suleymaan daa-uud al afaari waxaana hadda lagu hayaa xabsi ku yaala waqooyiga dalka ciraaq ugu dambayntiina madaxweynihii hore ee dalka brazil ayaa iska fogeeyey eeda loo soo jeediyey oo ahaa inuu lunsaday lacag intuu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee dalka brazil lula dizilva ayaa iska fogeeyey eedaha uga yimid koox dacwad oogayaala kuwaasi oo dacwad ku soo ogey dacwad oogayaasha ayaa sheegay in mister zilva iyo xaaskiisa ay ku guuldareysteen inay caddeeyaan hantida ay leeyihiin hogaamiyihii hore ee dalka brazil lula dizilva ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin eeda loo soo jeediyey isaga iyo xaaskiisa waxaana uu tilmaamay in eedahan loo jeediyey ay yihiin kuwo la siyaasadeeyey islamarkaana la doonayo in lagu carqaladeeyo hankiisa siyaasadeed ee ah in uu mar kale isku soo taago doorashada soo socota ee dalka brazil ka dhici doonta sannadda labada kun iyo siddeed iyo tobanka warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caawa habeennimo khamiisa jimca ay soo gelayso tobanka bisha maaj sannadda labada kun shan iyo lix iyo tobanka waaya nageynta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga la socodka warkayaga caawa maxamed macalin xasan waydka ayaa warka soo saaray cidda uu sheego raadiyo muqdisho dhadneed ayay ka heli doonaan insha allah